dhallinyarada magaalooyinka garoowe iyo qardho ayaa shalay qaaday ololihii ugu ballaarnaa ee lagu gubaayey bakhtiga xoolaha laga daadiyey gaadiidka xoolaha u hayaamiyey bariga puntland dhallinyarta qardho oo inta u dhexaysa magaalada qardho iyo deegaanka xaaji khayr ka ururiyey xoolaha bakhtiga yaal waxay dhallinyarada garoowe iyaguna muddooyinka dambe wadeen ururinta xoolaha bakhtiga waxayna dhallinyarta magaalada garoowe gacan ka helaysay shirkadda daryeel deegaan oo ka dhisan magaalada garoowe dhallinyarada gobollada nugaal iyo karkaar oo iyagu isu xilqaamay iskaa wax u qabso waxay ku kulmeen deegaanka xaaji khayr isbarasho iyo ismarxabeyn kadib waxay dhallinyarada warbaahinta kula hadleen goob fagaaro ah ooy xilligaa ku gubaayeen bakhti fara badan waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan barnaamijkan ay bilaabeen dhallinyarta nugaal iyo karkaar waxa fayskan waxa weye waa fayskii ugu dambeeyey aan kusoo gebagabaynay haddaan nahay dhallinyarta nugaal iyo dhallinyarta karkaar labadaba waxaan ka soo bilownay magaalada garowe maalin saddex laba fays oo hore baa ka horreeyey aan ku aadnay dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureed kadibna aan ku soo xijinay dhanka kan oo aan ilaa iyo karkaar isku keennay maanta waxaan ku faani karnaa dhammaan intii xooluhu ay mareen oo laga soo bilaabo magaalada garowe magaalada qardho xaggaasna loo sii dhaafo dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi labadaba in aan gaarigii soo maraba hal neef oo bakhtiya uusan laamiga ku arkin waa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay mahaddiisay ku noqotay waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarta markaan fikirkaas soo jeediyey oo aanu ahaa asaasaha fikirkaas oo maanta aan taagannahay gosha xaaji khayr korkeeda aan taagannahay halkaa ay noogu yimaadeen oo aynoo keeneen hadda waxaa la soo gubay saddex gaari baa xaggaa lagu soo gubay iyaguna saddex kaley soo gubeen kii afraadna halkaasaa laiskugu keeno waadinka u jeeda oo holaciisa u baxaayo annagu muddadatan hawsha waa ku soo jirnay runtiina howl aad u ballaaran bay ahayd waxaana dareemi ka dhaha ilaa iyo intii aan soo soconnay waa intuu sheegay ilaa saddex gaari oo kale waa soo gubnay intii kalena dabcan saasoo kale ahaayeen marka runtii waxay ahayd farxad bay noo tahay inaan dhallinyarada nugaale is aragno taasi waxay ka mid tahay waxaan ka mahad celinaynaa wakhtiga qaaliga oo ahudheen waayo dadaalka dhallinyaradu runtii aad buu ballaaran yahay waxaa kaloo annagu inay sii dheernahay oo keliya ilaa qardho ilaa halakan weeye hadda laakiin waxaa kaloo hadda dadaalkeedii oo xilliga aan la hadlayo waan la hadlayay dhalinyaradii dhalinyaraa shaqa ku jidha ruux intaba waxay noqonayaan ilaa saan loo socdo waayo waxaad eegtaan baabuurtu marka socoto waxay ka leexanaysaa eleborka qardho bay ka leexanaysaa wixii halkaa ka yimid waxay ka leexanaa iyagana alxamdulilah taa marka waxaad dareemaysaa baaxadda wixii xagga loo aado inay aad u ballaaran tahay dhibta jid dhalinyaradu way ku jidhaa runtii waxaan leenahay oo maanta halka kaga dhawaaqaynaa qardho tugarawe inay tahay nadiif taasina waxay tahay guul dhalinyaro soo hoyatay
wax badan waxaad tidhahdaa waxaa tii mustaqbalka brito maanta jooga nin dhallinyaraha ayaa fikirkan keenay ruaantii waxaan leenahay odayaal badan bayse ku soo maaxaan ama ku fekerin inay qashinkaasi nagala qayb qaataan ama aan ku fekerin inay fikirka keenaan oo wax la qabanno laakiin waxaan leenahay tartan baa furan labada kun iyo toddobiyo tobanka la mid ma ahaan mayo wixii sagaashankii iyo toddobaatameedkii laga yimid waa la tartamaya waxaan u malaynaya toddobiyo tobanka laba kun toddobiyo tobanka kacaan dhallinyaraha biloomi doono oo fikirada ah fikira badan olaato nugaal iyo karkaar ha noolaadaan aad ba u mahadsan laakiin waxaan rajeynayna inaan sii wadi doono ilaa iyo xaaji khayr ilaa iyo magaalada qardhana farxad weyn bay noo tahay in maanta inta u dhexaysa aysan xabad ariya oo lagu tuuray uusan olayn leeyahay dhallinyarada reer karkaar iyo reer nugaal mar walba gacmo wadajir bay wax ku gooyaane
waxa weeye annagu haddaan nahay dhallinyarada dangorayo fikirkaasi waa idinla qaadanay waxaan idin leenahay aad ayaad u annaguna mar walba garabkiinaan taagannahay haddaanu nahay deegaanka xaaji khayr wax allaale iyo wixii dhallinyaradu ay u baahdaan ama nooga baahdaan diyaar baanu la nahay waana soo dhowaynaynaa waana fikir wanaagsan oo maskax saliim ah maamulaha shirkadda daryeel deegaan cabdicasiis maxamuud waxauu sheegay inay mar walba la shaqayn doonaan dhallinyarta meel walba ay joogaan afad ka shaqaysa waxaan diyaar u nahay inaan isla garab taagno dhallinyaro kasta oo fikir keenta diyaar baan u nahay aan la shaqayno laba arrin baa ugu nahaydo horta waa mid oo nin dhallinyara baan nahay dhallinyarada ka mid ah run ahaantii fikirka dhallinyaradaas aad iyo aad baan u soo dhaweeyey markii maadaama ay si gooni i taawanaso ay nadaafadii tahay anugu waxaan dhihi lahaa fayskan waa fayskii saddexaad hamoodinna barnaamijkan u dhammaaday barnamij wuxuu yeelan karaa faysas badan barnaamijka annagu waxa ugu magac darnay wadaniga doorka sababtu waxa waaye dhallinyarada wadaniga waxay ku dhex jirtaa maskaxda fiyow oo caafimaadka qabta ad gaara waxa u celinayaa dhallinyarada saxaafadda saxaafadda waxaan dhahayaa hal fariin baa siinaya barnaamijka awoodaanin ha ka daalinin dhallinyaradu fikirkii waa ku jiraa ee waxay la adahay liader micni hogaamiyaal daacad ah oo barnaamijkii dhaqaajiya anugu haddaanahay maamulka shirkadda daryeel deegaan ee ka shaqaysa nadaafadda magaalada garowe gaar ahaan ee gobolka nugaal waxaan leeyahay dhallinyarada fikirka la timaada gobol kastoo ay joogaanin waxaan diyaar u ahay maadaama aan shirka cusubnahay inaan kala qayb qaadano ugu dambayn waxaa soo xidhay xogayaha dangor iyo cabduqaadir abshir waxa uu dhallinyarta ku ammaanay shaqadan ay wadaan shaqada maanta halkan aad ka qabateen oo runtii ah ee shaqada ballaaran oo aad ka soo bilowdeen garowe iyo qardho runtii waa shaqo aan cid kasta aysan si sahlan u qaban karin iyadana waxaan leeyahay ilaahay ajarkeeda iyo abaalkeeda haydin ka abaalmariyo ajarkeedana haydin siiyo aad ugu yarayd maxaa yeelay sida hadda aad maanta u shaqaynaysaan in kama horta annagu u shaqaynaynay oo aan u guraynay baktiyada oo bakti kasta oo meel la dhigo waa qaadin waana gubaynay qaybtoodna iyagoo guban baaba u timaadeen baan u malaya oo aan soo qaadeen runtiina waa arrin culayskeeda iyo dhibteeda leh waxaan rabaa inaan idiin sheego deegaanka hadda ee ugu dara hadda markii laga soo qaado dangorayo xaaji khayr shire iyo qardho waa afarta waddo oo looga leexdo roobka meeshu ka da'ay dhulka ugu darana waa dhulka waxaa weeye miyiga ah oo laga leexday laamiga waxba maaha haddii aan hadda aan dhaqaaqno waddadan xaaji khayr ka baxda aan ka leexano waxaan u tegaynaa kumanaan kun oo xoor ah waddada markaad maraysa mobaayilaha matajin ka dhig waxaasna waa qurmuun waana bakti waxyaalaha kale uu sababay waxaa ka mid ah shirarka baabuurta shirarka baabuurtuna waxay ka yihiin maxamuud fantastic warbaahinta daljir qardho